ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reeba jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa shan iyo tobanka bisha rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo arbaco ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda dalka yemen oo lagu dilay gobolka ma'rib ee bartamaha dalkaas dhulgariir geystay khasaarooyin kala duwan oo ku dhiftay dalka nibaal xukuumadda dalka yemen oo ka tacsiyeysay dil loo geystay sargaal muhiim u ahaa ciidamadeeda iyo diyaarado daroonis ah oo duqeeyey kolonyo ay la socdeen maleeshiyaad taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaasoo laga dilay ku dhowaad labaatan askari qodobadaasi kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horreyno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka sargaal sare oo ka tirsan xukuumadda yemen ayaa lagu dilay gobolka ma'rib ee bartamaha dalkaas maxamed al jaraadi oo ahaa la taliyaha wasiirka difaaca ee xukuumadda yemen ayay kooxa hubaysan oo aan heebtooda la garan waxay ku qaarajiyeen bartamaha gobolka ma'rib ee dalka yemen sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca ee dalkaas ilawareedyo milatari oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kooxa hubaysan oo aan la garanaynin ay la taliyihii wasiirka difaaca ee xukuumadda yemen ku toogteen mid ka mida wadooyinka isku xira ma'rib iyo alwaadi ee gudaha dalkaas xilligii la tooganayay la taliyaha ayaa lagu soo waramayaa inuu ku sii jeeday gobolka ma'rib isagoona ka soo baxay magaalada alwaadi ee bartamaha dalka yemen aljaraadi ayaa ka mid ah hogaamiyeyaasha milatari ee ugu caansan ee xukuumadda yemen wuxuuna sidoo kale ka mid yahay aasaasayaasha ciidamada milatariga ee dalkaas sannadihii lasoo dhaafay waxa uu hogaaminayay dagaallo xoogan oo ka dhan ah maleeshiyaadka xuutiyiinta kuwaasoo ka dhacay ma'rib iyo mandiqada naham oo dhanka bari kaga beegan magaalada sanca ee caasimadda dalka yemen wasaaradda difaaca ee xukuumadda yemen ayaa si tiiraanyo leh kaga tacsiyeysay dilka loo geystay la taliyaha wasiirka difaaca ee dalkaas waxayna sheegtay in lala dilay mid ka mid a ilaaladiisa wasaaradda ayaa hogaamiye geesi ah ku tilmaamtay la taliyaha weerarka lagu beegsaday ayayna sheegtay inuu yahay mid argagaxiso oo fulaynimo ah waa sida ay hadalka u dhigtaye waxaana bayaanka ka soo baxay wasaaradda faafisay wakaaladda wararka saba ee xukuumadda yemen korneel jaraadi waxa uu door muhiim ah ku lahaa hogaaminta dagaaladii qaraara ee lala galay kooxda xuutiyiinta kuwaasoo ka dhacay jabahaadka kala duwan ee dalka yemen ayaa lagu yidhi bayaan ay si wadajir ah u soo saareen wasaaradda difaaca ee yemen iyo taliska guud ee milatariga ee xukuumadda dalkaas bayaanka wasaaradda laguma cadaynin cidda ka dambeysay weerarkan lagu khaarijiyey la taliyihii wasiirka gaashaandhigga ee yemen sidoo kalena ma jirto jiha si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda dilkiisa ma'rib oo ah mandiqad hodan ku ah shidaalka ayaa waxaa isku dhaarsanaya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo xukuumadda yemen waxaana muddo sannado ah halkaasi ka soconaya dagaallo xoogan oo u dhexeeya labada dhinac dhanka kale diyaarado dagaal oo aan ilaa iyo hadda la shaacin cidda iska leh ayaa waxay duqaymo culus la beegsadeen kolinyo gaadiid ciidan ah oo ku socdaalayay xuduudda ay wadaagaan wadamada ciraaq iyo suuriya duqeyntan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan shan iyo toban ka mid ah maleeshiyaad taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaasoo qayb ka ahaa kolonyada ciidan ee martigelisay duqeynta markaska sheegta xuquuqda aadanaha ee dalka suuriya ayaa tilmaamay in diyaarado daroonis ah oo aan ilaa iyo hadda la ogeen cidda iska leh ay habeenkii xalay duqeymo ka fuliyeen xuduudda ay wadaagaan ciraaq iyo suuriya si gaar ahna mandiqada dayruzuur ee dhacda bariga dalka suuriya kolonyada la beegsaday ayaa isugu jiray gaadiidka xamuulka qaada iyo booyado shidaal oo ay lahaayeen maleeshiyaadka taabacsan shiicada iiraan waxaana lagu duqeeyey inta u dhexaysa mandiqad u dhow talis milatari oo ay ku lahaayeen baadiyaha albukamaal ee dhacda bariga magaalada dayruzuur sidoo kale duqeymaha ayaa beegsaday xero ay maleeshiyaadkan ku lahaayeen mandiqada taasoo iyadana lasoo warinaya inay ka dhasheen khasaarooyin xoogan ila wareedyo diiday in magacyadooda la shaaciya ayaa warbaahinta u xaqi dhimashada shan iyo toban ka mid ah maleeshiyaadka la duqeeyey iyagoona intaa ku daray inay gubteen gaadiid xamuul ah oo uu hub ku rarnaa iyo booyado shidaal oo ay wateen maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan ee la duqeeyey sargaal ka tirsan isbahaysiga gobolka ambaar ayaa dhankiisa sheegay in taxaalufka caalamiga ah uu duqeyn la beegsaday kolonyo tahriibinaysay shidaal si sharci darro ah lagu soo raray waxa uu sheegay in kolonyadan ay habeen weliba shidaal u dhoofiyaan suuriya iyo lubnaan kuwa hadda la duqeeyey ayuuna sheegay inay tiradoodu u dhexayso shan iyo toban ilaa labaatan gaadiid ugu dambeynna dhulgariir geystay khasaarooyin kala duwan ayaa ku dhiftay dalka nibaal wararka ka imaanaya dalka nibaal ayaa ku waramaya in dhulgariir xoogan uu aroornimadii hore ee maanta ku dhiftay gudaha dalkaas kaas oo sababay khasaarooyin kala duwan dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa shan dhibic lix ayaa sababay dhimashada ugu yaraan lix ruux iyo burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal waaweyn oo ku yaala gudaha dalka nibaal waxaana intaa dheer oo uu dhulgariirku gaaray magaalada new delhi ee caasimada dalka hindiya oo ay xuduud wadaagaan dalka nibaal sida ay warbixinadu tilmaamayaan dhulgariirka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka dibaayal ee dalka nibaal waxa uuna saameeyey dhul dhan shan iyo toban kilomiter taliyaha booliiska ee mandiqada ayaa sheegay in ugu yaraan lix ruux oo saddex ka mid a ay kasoo wada jeedaan hal qoys ay ku dhinteen dhulgariirkan halka ay ku dhaawacmeen shan kale kuwaasoo uu sheegay in la dhigay isbitaal si loola tacaalo xaaladooda caafimaad madaxda dalkan waxa ay sidoo kale sheegeen in dhulgariirkan uu geystay burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal ku yaala gudaha dalkaas dadka ku nool deegaana dhaca waqooyiga dalka hindiya ayaa soo warinaya inay dareemeen dhulgariir balse lama sheegin wax khasaarooyin ah oo ka dhashay dhulgariirka muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya saameynta uu dhulgariirkani ku yeeshay magaalada new delhi ee caasimada dalka hindiya waxaana dowladda hindiya iyo cabirkiisu ku sheegtay lix dhibic saddex dalka nibaal waxaa marar badan sidaan oo kale uga dhacay dhulgariiro xoogan waxaana sanadkii laba kun shan iyo tobankii dhulgariir dalkan ku dhiftay ku dhintay ku dhowaad sagaal kun oo ruux halka ay ku burbureen in ka badan nus milyan oo guryo ah سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada lixaad muuqaalo taxana ah oo ay mu'asasada alkataa'ib ka soo diyaarisay shirweynihii shanaad ee usoo gabagaboobay culimmada wilaayaadka islaamiga ah xalqadan oo ah tan ugu dambaysa ayaa lagu soo xiray kulanka waxaana kelimadii xiritaanka jeediyey afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere
كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق بالحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا تميزنا بكل الفن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أولا الله سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinaynaa nicamta uu noo galay ay fara badan tahay oo ay ugu dambayso inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu shirkeennii soo bilowday afar iyo labaatankii bisha rabiicu lawal kun afar boqol afartan iyo afar ilaa kun maxay ahaday sideed iyo labaatanka bisha rabiicu lawal kun afar boqol afartan iyo afar noo socday in uu noogu soo dhammaado nabadgelyo iyo waxa waye xasilooni waa fadli allah subxaanaه wa tacala iyo nicmadiisa allah aan uga mahad celinaa jala wacala bacd xamdi illahi subxaanaه wa tacaala waxaan u mahad celinaa iyagana walaalihii culimada ahaa ee sabray ee adkaystay ee afartaas maalmood waxaa weeye u dhabar adeegay fadhigii faraha badnaa niqaashkii faraha badnaa soo jeedkii iskicintii issoo celintii waxaa weeye hawshaa adag ku jira iyagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka xasanaadka ha idin saaro waxaa weye waxaad gudanayseen waajib sharcigo ilahay idin saara subxaanah wa tacaala ayaanu isu kaalmaysanayn dhammaanteen tacaawan cala albiri waataqwa ayay ahaaday intaasaanu isu kaalmaysanaynay marka waa idinkaga mahad celinaynaa mahad celin kadib waxaan runtii ta'yiidinaynaa waanu baarakaynaynaa culimmada juhdigii ay baxsheen iyo dadaalkii ay dhiibeen iyo fatwadii iyo bayaankii ay soo saareen ayaanu ta'kiidinaynaa barakaynaynaa soona dhoweynaynaa weliba si waxaa weeye qalbisamo oo kal iyo laabana aanu u soo dhoweynaynaa waxaan insha allahu tacaala walaalaheen culimada halkan isugu timiday iyo ummadda muslimiinta oo dhanna aanu u sheegaynaa in annaga qeydkana xira ama dabarkana dabra hadaanu nahay muslimiinta khaasatan mujaahidiinta iyo macal qiyaadadooda dabarka iyo qeydka dabraahi inuu yahay kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh sidaa ay culimmadu u caddeeyeen oo ay u taxqiijiyeen insha allahu tabaaraka wa tacaala ay naga go-an tahay inaan sidaa aan u raacno oo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aanan bidix iyo midig midna aanan uga leexanin ilahayna aan weydiisanayno subxaanahu wa tacaala inuu sadaadka iyo toosnaanta iyo hidaayada isagu uuna siiyo oo unagu arsaaqo waana wax maalin kastaan aan la ka barino ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala daaliin waxaan leenahay dhinaca dadka muslimiintaana oo imaqlaya meel iga dhegaystaanba sida ay culimmadu noogu caddaysay waxaa nugu waajiba ruux kastaoo muslimna ku waajiba in waxa weeye aanu daba kacno kitaabka ilahi aanu daba kacno aanan ka hormarin aanan dhinac istaagin laakiin aanu daba joogno kitaabka ilahi kama hormari karno mana dhinac istaagi karno maxaa la rabaa inaan gadaashiis aan joogno yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illahi wa rasuulih ilaahay rasuulkiisa waxaan leeyahay ha ka hormarinina inaad dhinaciis taagtaahayna waa la mid maxaa la yidhi gadaashiisa jooga marka insha allahu sida ay culimmada noogu caddaysay dhammaanteen muslimiin haddaan nahay inaan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga sal alla alayh wasalam aanu daba joogno oon gadaal soconno oo aanaan dhinacna aanan uga horumarinin adduunyadeenna iyo aakhiradeennuba taasay ku hagaagaysaa een haddaan naho annagu maxay ahda mujaahidiinta insha allahu tacala u hoggaansamaynaa fadwadii walaal way soo saareen iyaguna sidoo kale shacabka shacabka muslimiintana sidaasoo kale ay u hoggaansamaan culimmadii soo saartay laftigoodana iyagana waa ku laasimaysaa dhammaanteen marka maxaan haya halkaasaan ku wada midaysanay ah ilaah iyo rasuulkiisa inaan wada adeecno oo aanu ku wada dayano een ummadda bariga afrikana waxaan leeyahay war diintiina difaacda cadow waa ku soo duulay u- ku badin maayo iyagana insha allahu tacaala lakin waxaan leeyahay diintiina difaacda dadnimadiina difaacda waa waa waa maqlayseen eh, walaalka eh, sheekh jaamac cabdisalaam xafidahu llahu inuu lahaa dekadii dadku ay boqboqada isku darsan ku dhisteen saaka etoobiya lagu wareejiyey aawa xoolxoolooda awe hantidooda awda waxa weeye etoobiyana qaata wixii marka hantidiina difaacda oo naftiina difaacda oo dadk- dalkiina difaacda oo dadnimadiina difaacda leena diintan qolo gooniya ma laha waa naga dhexaysaa waxaan leenahay waxa weeye dalku waa naga dhexeeyaa dadku waa naga dhexeeyaa war ummadda muslimiinta ahay waxaa hurdada ka toosa oo cadowga arka waxaan rabaa ugu dambayn inaan u mahad celiyo een, qabaa'ilka soomaaliyeed ku celceliyo in badan ee waxa weeye ilaahay diintiisa u kacay cadowga ilaahay subxaana wa tacaala ee ka difaacdaana u soo istaagay naftooda iyo maalkoodana bannaanka soo dhigay oo soo bixiyey oo waxa weeye cadowga fooda daray ayaan u hambalyaynaynaa oon bogaadinaynaa oo waxa weeye aan u tahniyadaynaynaa meel kastoo ay joogaan khaasatan reerkii ugu dambeeyey ee walaalkii iga horreeyana uu sheegayey qabiilka reerka la yidhaha warsangeli oo ka tirsan beesha harti abgaal waxa weeye maxaa la yidhahdaa oo maalin dhoweyto runtii muujiyey raganimada iyo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa difaaceeda inay naf iyo nafiis ku bixiyaan bannaanka la yimiday waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ajirkiina ha weyneeyo ilaahayna thabaad iyo sugnaan ha idin siiyo ilaahayna kuwii maalinta qiyaamo ugu shafeeco dhiiggiina ilaahay idinkaga dhigo kuwii ila- nabigu sheegay sal alla ly slam oo diinta lagu koryeelana allah idinka dhigo subxaana wa tacaala waxa weeye dhaawicina allah ha bogsiiyo een wixii shahiid- naga shahiidana shahaadadooda allah aqbalo haddii bay wax shahiideen Een, dhinaca kalena waxaan leeyahay nimanka murtadiinta ah iyo gaalada la socota haddaad islahaydeen shareecadan iyo kitaabkan al-shabaabaa iska leh oo laga dumiha oo al-shabaab haddii lala dagaalamo oo al-shabaab meesha laga bixiyo diintaani waa dumaysaa kitaabkaani waa dumaysaan waa dumaysaa waa baaba'aysaa waxaanu leenahay muutuu bikaydikum caradiinna ku dhinta maanta waxa weeye waxaa difaacanaya diinta ilaahi subxaana wa tacaala qabaa'ilkii soomaalida difaacanaya dadkii muslimiinta ah ee difaacanaya iyagaa u taagan wiilashooda iyo maxay adag- gabdhahoodii iyo waxa weeye hooyooyinkii iyo aabbayaalkia u taagan waxay muujinayaan oy caddaynayaan wixii uu soo abaabulay xasan sheekh iyo kooxdiisu ay soo abaabuleen waxa weeye inay ka dhigaan hal bacaad lagu lisay ayna muujiyaan oy dabaqaan qowlka ilaahi subxaanahu wa tacaala laa tajidu qowman yu'minuuna biاllahi walyowmi alaakhir yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulah walow kaanuu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaanahum ilaa aakhir aaya nimanka walaalaha aan warsageli nimanka ila dagaalayana ku soo duulay oo labaatankii iyo xoogaaga ay ka dileen waxa weeye ba- maxaa la dhahaa intaasna ay ka dhaawaceen sodomeeyada kontomeeyada ay ka dhaawaceen waa ayo waa wiilashoodii waa wiilashoodii waayo ma ahan dad meel kale ka yimid maaha ugandheska burundigii xitaa maaha kuwana la soo hormariyey markay isbarbar dhigeen shareecada ilaahay subxaana wa tacaala kitaabka ilaahay sunnadii nabiga sal alla alay wasalam iyo wiilashoodii markay isbarbar dhigeen yay hormariyeen kitaabka ilaahay hormariyeen sunnada nabiga hormariyeen wiilashoodii waa laayeen sababtu maxay tahay diinta ilaahay ka hor yimideen shareecada ilaahay ka yimideen yay ku dayanayaan waxay ku danaya- ku dayanayaan nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh abubakar cumar cuhmaan raggaasi ku dayan waa ogta waaqicadii bader dadka la- la- la- ilaahay ku soo dejiyey haadaani khasmaani iqtasamuu fii rabbihim waa ayo hum alquraysh waa laba quraysha marka halkan cutbe iyo odayga kale iyo ka istaageen halkana cali iyo xamse iyo halkan ay ka istaageen maxay isu ahaayeen qaraaba ahaayeen qurayshi ahaayeen laakiin maxaa lagu kala tegey diinaa lagu kala tegey maantana warsageli meeshay istaageen kuwa kalena qabaa'il kalena barta meeshaas meeshaas ay kala jeelina marka gaaloy iyo murtadiin haddaad islaadeen diintan shabaaba iska leh ogaada shabaab diintan waxa weeye wiilasheeda uu ka mid yahay waxa weeye dad kale uu ka mid yahay laakiin dad kale iyo al-shabaab waa ka badan yihiin al-shabaab waa ka badan yihiin waxa weeye maxaa ummadda muslimiinta oo dhanaa wada leh khaasatan ummaddan soomaaliyada aad rabtaan inaad gaalada aad kor saartaana iska leh iyadaana difaacanaysa haddana difaacatay inta dambena difaacan doonta insha allahu tacaala marka waxaan ku leeyahay caradiina ku dhintay intay goori goor tahay sidii culimmadu kugu baaqeen ilaahay u tooba keena subxaana wa tacaala culamaa usuu wallaahi wa- waa idin hodaayaan waa idin hodaayaan waxa waye boholay idin qodaayaan aakhira beel iyo dunyinbeelay idin wadaan waxaan leenahay yaysan idin sirin ka soo noqdo culimmadaa walaalihiina ee rambaaniyiinta aan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa adduunya ku dhaafsanayn kuwaasaa xaqa runta idin sheegay waxaan leenahay waxa waaye murtadiinay iskaga soo laabta diinta dadkeeda waa aragteen xabadda ka soo dhacay xanuunkeeda waa aragteen waxaan leeyahay ka soo noqda waxaad ku jirtaan dadkii la siray soo maahan culimmada caddaysa toobad waa furanta inaguna ma diidi karno muslimiintuna ma diidaayaan cidda ilaahay usoo noqoto u tooba keenta waxa weeye toobada ilaahay waa furanta ilaa naftu halkan timaado ama qoraxdu ay ka soo baxdo dhinaca ay u dhacdo ay ka soo baxdo dhinaca ay u dhacdo ay ka soo baxdo inta u dhacdo tooba waa furanta marka waxaan leenahay tooba keena oo soo noqda ayaanu leenahay een culimmadan idin bayaatirsan in toobada iyo furanta akhiiran waxaan rabaa inaan kusoo gabagabeeye marka een shija- shirkii insha allahu tacaala afarta maalmood noo soo socday intaan aad noo soo adeegsan noo adkeysanayseen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran waa noo xeraya asagina biidni illahi tabaaraka wa tacaala كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري بهدي الحق أرشدنا الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا لزمت محاضن القرآن فذكر الله يسعدنا عرفنا إخوة الإيمان وللأخيار صحبتنا وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان فسبحان الذي أسرى عرفت الله